dhinaca kalena waxaan waxa ay idaacadda v o edu la xiriirtay maamulka khaatumo haddaba waxaa v o eda u suura galay in ay khadka taleefonka ku wareystaan garaad jaamaca garaad cali oo ku sugan deegaanada maamulka khaatumo waryaheena maxamed colaad xasan ayaa khadka taleefonka ku wareystay garaad jaamac wuxuuna ugu horeyn weydiiyey bal wuxuu u arko ama wuxuu uga jawaabayo garaad saleebaan garaad maxamed
garaad saleebaan tegitaankiisa kama aanan warqabin garowe uu tegay waa magaalo soomaaliyeed maamulka puntland ka tirsan hase yeeshe dowlad goboleedkii khaatumo weligaa ay jirtaa ma aha oo keliya dowladda dowlad goboleed waa dad iyo dal dad iyo dalna ma guulbaqaystaan waa ay jireen waa ay jiri doonaan shirweynihii saddexaad dowlad goboleedka khaatumo ay lahaay ku lahaayeen taleex ee xoogiisii taleex ku qabsoomay ee duulaamada labada maamul ee hareeraha madaxiga ay ku soo qaadeen oo xarqaladeeyeen dhamaystirkiisii waxaa loo fadhiyaa magaaladan hadeer aan kaala hadlayo ee saxdheer nasiib daro haddii garaadku uu sidaa yidhi garaadku dadkanu garaad u ahaa ku ahaa anagu geelay baanu nahay oo waxaanu nidhaahnaa geela waxaanu uga haysnaa hashid awrkeeda diidee awr kale u oloshaa afartada dad laga saar waa abaaha seertaa ninka yidhaahda dadkiisu ma ay jiraan isagu unbaa ku garaadnimo waayaya dadkani waa ay jirayaan waana ay jiri doonaan dowlad goboleedkoodu waa uu jiraa waa uu jiri doonaa wax qof iyo laba iyo saddex meel kala aaday u baaqanayana maaha maamulka puntland ee aanu dariska nahayna waxa aanu la kala baxnay taladii dadkay ahayd talada iyadii baanu gaar u samaysanay hal qof oo talada madaxa ku sugan karoo odran kara anaa keenayaana ma uu jiro waa nasiib daro waa khalad ku yimid ninka sidaa yidhi ee khalad dadkan ku yimid maaha
garaad ma waxaa jira khilaaf idinka dhexeeya garaadadiina oo aada isku khilaafteen arrimaha kaatumo iyo khilaafkan puntland iyo waxaa la xiriira
wax khilaaf baanu ognahay garaadku caasimada ku meel gaarka ahee khaatumo ee taleex markii lasoo weeraray wuxuu ku taageeray maamulka puntland weerarka halkaasaa dhibaatada ay ka timid wax kale oo u dhaweydba inuu maamulka puntland u hadlanayo waanu ogeyn inahaas uun bay saarayd baanu filaynaa hase yeeshee dadkani garaad meel aaday iyo haddii utag garaad ee dadkani ay leeyihiin oo dhan meel aadaan doonistoodu mid soo noqonaysa maaha iyadu ay doonayaan dowlad goboleedkooda khaatumo inay cadahooda ku istaagto dhulkii ka maqnaana usoo celiso toban sanadood iyay maamulka puntland ka tirsanaayeen dadkani waxa keliya ka dhexdayna waxa weeye dhulkoodu dhulkoodu inuu nimid in maamulo kale ay kusoo duuraan taasina ma ay noqonayso inay marlabaad ku noqdaano dadkoodana la waayo markii hore dhulkooda ku lumay kamid ahaantihii ku noqoshada ay ku noqdaana waxay ogyihiin dadku inay ku lumayaan marka wax khilaafa oo la isku khilaafi karaa doonista dadka ma ay jirto sirweyne dhow kun oo qof ay kasoo qeyb gashay bay ku go-aansadeen in ay dowlad goboleed khaatimo state of soomaaliya la yidhaahdaa ay samaystaan annaguna taasaanu u guddoominay waxaanu anagu bedeli karo iyo waxaanu wax ka celin karana ma ay aha doonista dadku weliya halkeedii laba qof iyo saddex qof iyo toban qof oo ka baxaana ama ka noqdaana wax allaaliya waxay isbedel ku samaynaysaa
kaasi waxau ahaa garaad jaamac garaad cali oo ka mida garaadyada waaweyn ee gobolada sool iyo sanaag iyo cayn oo khadka taleefonka ugu waramayay waryaheena maxamed colaad xasan